إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحن بالله بإن مانتا وبش رمضان أي تهيشان كن أفر بقل صدن يشنتي هجرية رسالة oo ciwaankeedu yahay alarbacuun annisaa'iya afartan xadiid oo ku tacalluqda dumarka ka waa muhiimoo afartan xadiid oo nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam oo saxiix ah oo haddana ka hadlayda axkaamta qusayda gabdhaha waa muhiim jiddan waxaa soo jamciyey maxamed ibnu shaakir ashariif sheikhaas ayaa soo jamciyey waa cilmi aada u muhiim ah fududna oo waa axaadiis saxiix wada ah ka qofka danaynaya oo diintiisa inuu wax ka ogaado ku dadaalaya waa xifdina maxaa yeele waa xadiid gaagaaban badankeedu saxiixna ah marka inta xadiidka lafdigiisa waa in aad loogu dadaalo in la xifdiyo muhiimad weyn iyo qayb weynuu ka qaadanaa in qofku diinkiisii wax badan ka ogaado ayuu qayb weyn ka qaadanaa marka insha allahu waa laqbaynaynaa waa tarjamaynaa muqadimadaana ka bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah allah magiciisa ayaan kitaabkan ku bilaabaa allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaarhsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mid ah bismi illaah allah magiciisa ayaan kitaabkan ku bilaabaa allaha alraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaarhsiiya ciduu doonoo ka mid ah khalqigiisa alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah ayuu sugnaaday mahad oo dhan ilaahay baa iska leh xayla nimcooyinka la haysto dhammaan allah bixiyey nicmada diinka iyo midda adduunyada dhammaan nicamka la haysto ilaahay isagaa bixiyey maadaama ilaahay keligiisuu bixiyey keligiis baa mahad iska leh alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allah ayuu sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkao dhan isagu barbaariyey wax alla waxa isaga ka soo haray makhluuqa waa caalam allahna isagaa barbaariyey caalamkaas isagaa abuuray isagaa koriyey asagaa barbaariyoo nicamtiisa ku barbaariyey allahaas marka mahad isagaa mudan oo xaq u leh wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgeliyo calalbashiiri nabigii bishaaraynayay korkiisa ha ahaadeen annadiiri oo digayey wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgeliyo calalbashiiri nabigii bishaaraynayay korkiisa ha ahaadeen nabigu waa bishaaraynayey ilaaha usoo diray inuu bishaareeyo wuu bishaaraynayaa dadka isaga raaca ee rumeeyey ee addeecay dadkaas u bishaaraynaa wuxuuna ugu bishaaraynaa inay leeyihiin janno iyo raalli ahaansho ilaahay xifdi adduun iyo janno aakiro inay leeyihiina ilaahay ugu bishaaraynaa marka nabiga waxaa loo soo diray inuu bishaareeyo dadka isaga rumeeyey oo raaca oo wuxuu amray sameeya oo wuxuu ka reebay ka hara oo wuxuu sheegay rumaysta oo wuxuu nabigu jeclaa jeclaada oo waxa uu nabcaa nabcaada dadkaas nabigu waa u bishaaraynaa wuxuu u bishaaraynaa inay leeyihiin adduunka xifdi inay leeyihiin janno aakiro inay leeyihiin raalli ahaansho ilaahay raalli ka noqdo qayr oo dhan ugu bishaaraynaa wasalaatu ammaan wasalaamu nabadgeliyo calalbashiiri nabigii bishaaraynayay korkiisa ahaadeen annadiiri oo digaayey nabigu waa digi jiray wuxuu digaa dadka isaga beeniya dadka isaga khilaafa wixii uu amray nabigu dadka aan samayn oo diida wixii nebigu diidoo reebo yidhaah laga haro dadka sameeya oo xadgudba oo muxaramaadka sameeya kuwaas udiga kuwa beeniya ee xaqii nebigu la yimid aan rumayn naar iyo cadaab ilaahay ugu diga wuxuu uga digayaa cadaab ilaahay iyo cara ilaahay inay ku dhacayso marka nabigu waa bashiir waana nadiir wa siraaji nabigii faynuusta ahaa siraaj almuniiri oo dadka u iftiiminaya dariiqa nabiga sala allahu calayhi wasalam dadka dariiqu u iftiiminayay wuxuu leeyahay waxaas waa xaq ha la sameeyo waxaas waa baatila ha laga fogaado waxaas ilaaha jecela ha la sameeyo waxaas ilaaha neceba ha laga tago marka waa waa muniir waa mid dariiqa iftiiminaya marka wa siraaji faynuusta nabigii ahaa almuniiri ee iftiiminayay dariiqa muxamed ibni cabdillaahi ah nabiga magaciisa muxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmualib ibni haashim wey ibni cabdimanaaf muxamed ibni cabdillaahi ah rasuulillaahi rasuulka ilaahay soo diray ahaa ergey ilaahay soo diray weeye dadku ayagu diinta qof walbaa toos ilaahay ugama qaato dadkoo dhan looma waxyoodo ilaahay nabigaasu u waxyooday asaguu soo dirsaday asagaa ergey alla ka socda ah asagaa dadka u sheega alla wuxuu jeceliyay si ay u sameeyaan isagaa dadka u sheegaya wax alla nacaybay si ay uga fogaadaan marka waa rasuulkii alleh waa ergeygii alle ka socday oo dadka soo gaarsiinaya wax alla jecel yahay si ay u sameeyaan oo dadka soo gaarsiinaya wax alla necab yahay si ay uga fogaadaan marka waa ergeygii alleh uu soo diray sala allahu calayhi wasalam sala allahu allah ammaano calayhi nabiga korkiisa wasallama allah nabadgeliyo calayhi nabiga korkiisa amaa bacdu intaas ka gabaal fa haadihi tan haadihida wuxuu ku ishaaraa axaadiista soo socota oo afartan iyo saddex xadiis ah taasuu ku ishaaraa fa haadihi aadtan fa haadihi tan majmuucatun waa mid la soo aruuriyey waa mid la ysku keenay fa haadihi tan majmuucatun waa mid la ysku keenay majmuucadaasoo min al axaadiisi axaadiista ka mid ah axaadiista annabawiyi nabiga loo nisbeeyey fa haadihi tanu majmuucatun waa mid la ysku keenay waa la soo aruuriyo kutubta kala duwan uu ka soo aruuriyey fa haadihi tanu majmuucatun waa mid la ysku keenay min al axaadiisi majmuucadaasoo min al axaadiisi axaadiistii ka mid ah axaadiista annabawiyati ee nabiga loo nisbeeyey fa haadihi tanu majmuucatun waa mid la soo aruuriyo o laysku keenay majmuucadaasoo min al axaadiisi axaadiista ka mid ah axaadiista annabawiyati nabiga loo nisbeeyey axaadiista ashariifati ee sharafta leh axaadiista almutacalliqati ee ku tacalluqdoo ka hadlaysa biaxkaamin axkaam axkaamtoo sharciyatin sharci loo nisbeeyey axkaamtaasoo taaqtaasoo ay gaar la tahay bihaa axkaamta annisaa-u dumarka marka waa axaadiis oo nabiga loo nisbeeyey sala allahu calayh wasalam oo sharaf badan oo ka hadlaydoo ku tacalluqda axkaam dumarka ku gaar ah dhammaan waa axkaam dumarka ku gaar ah markaasuu yihi fahaadiitanu majmuucatan waa mid laysku keeno lasoo aruuriyey min al axaadiisi majmuucadaasoo min al axaadiisi axaadiistii ka mid ahaatay axaadiista annabawiyati nabiga loo nisbeeyey axaadiista ashariifati oo sharafta leh axaadiista almutacalliqati ee ku tacalluqda biaxkaamin axkaam axkaamtoo sharciyatin sharci loo nisbeeyey axkaamtaasoo takhtasu ay gaar la tahay bihaa axkaamta annisaa-u dumarka qad raqibtu waan jeclaaday uu yidhi shiiku fii jamcihaa soo aruurinteeda inaan isku keeno iyo wa tabwiibihaa inaan baabaab ka dhigo si macaanidooda xoogaa loo fahmo waxaana u jeclaaduu yidhi rajaa-an rajayn aan rajaynaa manfacataa in lagu nacfiyo qad raqibtu waan jeclaaday uu yidhi shiiku fii jamcihaa axaadiistan laysku keenideeda in la ysku keeno oo hal kitaab la yskugu keeno ayaan jeclaystay yidhi shiiku waa shiika kitaabka horay qad raqibtu waan jeclaaday uu yidhi fii jamcihaa axaadiistan la ysku keenideeda hal meela la yskugu keeno iyo wa tabwiibihaa axaadiistan in la baabeeyo oo baabaab xadiid kasta oo ka mid a axaadiistaas baabu u sameeyey xadiid kasta oo ka mid a axaadiistaas baab ayuu u sameeyey waxaan u jeclaaday uu yidhi axaadiistaas in laysku keeno rajaa-an rajayn aan rajaynayo damcayo manfacata nacfigeeda inay dadka wax taraydo gabdhaha muslimaadka tarbiyo u tahay gabdhaha muslimaadka diintooda ay ku ilaashanayaan gabdhaha muslimaadka diintooda ay ku fahmayaan aad baan u jeclaystay yidhi arrintaas waqad xaawaltu waxaan isku dayey uu yidhi shiiku al-ikhtisaara soo gaabin fiiha axaadiida dhexdeeda calaa arbaciina xadiisan afartan xadiid aan ku gaabsado waxaan isku dayeynu marka inaysan ka badnaan afartan ilaa afartan iyo saddexu marka ka dhiga si kitaab yar oo la xifdi karo gabarh kastoo gabdhahaas muslimaadka ka mid a ay xifdi karto uu u noqdo kitaab yar oo kooban oo gabarh kasta oo gabdhahaas muslimaadka ka mid a ay xifdi karto si uu u noqdo kitaabku ayaan soo gaabiyo afartan xadiidan ka dhigay uu yidhi waqad xaawaltu waxaan isku dayey uu yidhi al-ikhtisaara soo gaabin fiiha axaadiidtaas dhexdeeda calaa arbaciina xadiidan afartan xadiidan ku soo gaabsado waxaan afartanka ugu gaabiyey uu yidhi amalan liajli amal hididiishi aan hididiishanayo fii suhuulati xifdihaa xifdigeeda inuu fududaado calaa man qofna uu u fududaado araada doona inuu xifdiyo macnaha araada doona ay xifdaha inuu xifdiyo qofka raba inay u fududaataan ku talagalay yuu yidhi waxaan ku talagalay uu yidhi oo aan afartanka ugu soo gaabiyey qofka doonayo inuu xifdiyo inay u fudaato axaadiis yar oon badnayn ay noqoto la xifdi karo la xifdi karo marka wuxuu yidhi waxaan afartanka ugu gaabsaday amalan liajli amal hididiishi darteed fii suhuulati xifdihaa axaadiistan la xifdinteeda uu fudaado calaa man qof inuu u fudaado araada doonay qofkaasu inuu xifdiyo araada mafcuulkeediiya la xadfay araada xifdahaa qofka doonayo inuu xifdiyo inuu u fuudaadaan rabaa wuu yidhi iyo waqtidaa-an waxaan kaloon afartanka uga dhigayuu yidhi iyo waqtidaa-an ku dayasho biman duul aan ku dayanaa sabaqani iga hormaray oo miman dad ah jamaaca jamciyey arbaciina xadiidan afartan xadiid fii funuunin fanniyaal fanniyaalkoo mukhtalifatin kala duwan marka waxaan kaloo qolay afartanka u doortay culummada iga horreeyday ayaa afartan afartan kutuba a alifeen culummo badan oo aada u fara badan qaar afartan xadiis oo fadaaisha ka hadlayda qaar afartan xadiis oo ka hadlayda danjihaadka qaar afartan xadiis oo qawaacid guud oo islaamka ka hadlayda oo jawaamiculkelim axaadiista oo macaanida badan jamcida ee nabiga sala allahu calayh wasalam jamcinayda sida arbaciinka oo nawowiga imaam nawowi marka culummada iga horreeyday ayaa nuucaas oo kale ahaayeenu leeyaho waxay jamcin jireen afartan xadiid marka culummadaasaan ku dayanayu markaa sababta afartanka ugu soo gaabiyeyuu rabaa inuu sheego markaasuu yidhi laba laba laba sababoodaan ugu soo gaabiyo yidhi ko amalan hididiishi aan hididiishanaa fii suhuulati xifdihaa axaadiista la xifdinteeda fududaashadeeda calaa man qof uu ay u fududaato araada doona araada doona muxuu doonay xifdaha inuu xifdiyo labo sababta labaad waqtidaa-an ku dayasho biman culummo aan ku dayana mantu waa culummadii ka horreydo afartan afartan xadiid qortay iyo waqtidaa-an ku dayasho biman dad aan ku dayanaa culummo aan ku dayanaa sabaqanii aniga iga hormaray oo hortay afartan xadiid alifay oo hortay afartan xadiid alifay iyo waqtidaa-an ku dayasho biman dad aan ku dayanaa sabaqanii aniga iga hormaray oo miman dad ah jamaaca jamciyey arbaciina xadiidan afartan xadiid fii funuunin faniyaalay ku jamciyeen funuuntoo mukhtalifatin kala duwan qaar waxa weyan afartan xadiis oo khudab ah afartan xadiis oo ka hadlayda fadaaisha afartan xadiis oo ka hadlayda jawaamiculkelim axaadiista macaanida badan kulmida afartan jihaad ka hadlayda afartan macno kale ka hadlayda culummada iga horreyday ayaa nuucan wax u qori jireen uyi waqad ratabtuhaa axaadiistaas waan kala tartiibiyey afartanka xadiid waa aan kala tartiibiyey uyi waqad ratabtuhaa waan tartiibiyey calaa hay-ati kutubin kutub qaabkeedan u tartiibiyey kutub kala duwan sideediioo kalean u tartiibiyey waxa weeyaan qaab hadba kitaab oo kale camal dhowr xadiidoo isku macno ka hadlayo isku xixijina haddana axaadiid kaleeto oo isku macno kale ka hadlayda ayuu haddana baab kaleeto uu isku xixijina laakiin haddana ha isku xigeen xadiid walba baab u gaar uu leeyahy baabkaas u gaarana wuxuu caddaynaa xukunka xadiidka xadiid kastoo afartanka ka mid ah wuxuu caddaynaa xugun gaara marka baabuu leeyahy baabuu leeyahy xadiid kasta baab u gaar uu leeyahy laakiin haddana dhowr xadiid dhowr xadiid oo mid walba baad leeyahay a isku kutub camal noqon karto isku ma isku macno guud ka hadlayda markaasuu yihi waqad ratabtuhaa axaadiidtaas waan kala tartiibiyey calaa hay-ati kutubin kutub qaabkeedan u kala tartiibiyey iyo wa abwaabin baabyaal waqad balaqad axaadiistii waxay gaartay alaatatan wa arbaciina xadiian afartan iyo saddex xadiisay gaartay yidhi marka afartan iyo saddex xadiis ayay gaartay waqad balaqad axaadiistii waxay gaartay alaatan wa arbaciina xadiian afartan iyo saddex xadiis waqad iltazamtu waxaan isku laasimiyeyu waqad iltazamtu waxaan isku laasimiyeyo waajib iskaga dhigay allaa uuridda meeshaas nusqada uuridda hamsada iyo ra-da dhexdeeda wow a laga rabaa allaa uuridda inaanan ku soo aroorin oonan ku qorin fii haadihi laxaadiis axaadiistaas dhexdeeda ilaa xadiidan xadiid maahane xadiidkoo yasluxu u suubada lilxujati in la xujaysto waxaan laasim iskaga dhigay yuu yidhi axaadiis mar haddii la yidhaah axaadiista gabara daciifa oon la xujaysan karin kuwaas aniga waa iska ilaaliyey yui marka naftayda waxaan laasim uga dhigay xadiidka aan kitaabkan ku qorayo maadaama aan raba in dadku xifdiyaano laga diin dhigto axaadiis saxiixa inay noqoto hal mid oo daciifa waan ka ilaashaday yui kitaabka taasuna waa muhiim kale waqad iltazamtu waxaan isku laasimiyey yii waqad iltazamtu waxaan laasimay oo aan laasim iskaga dhigay allaa uuridda inaanan ku soo aroorin oonan ku sheegin fii haadihi alaxaadiisi axaadiistan dhexdeeda ilaa xadiidan xadiidun ma ahane xadiidkoo yasluxu u suubadaa lilxujati in la xujaysto xadiidkoo mimaa kii ka mid a akhrajahu ay soo saareen ashaykhaani bukhaari iyo muslim ow axaduhumaa ama labadooda mid ka mid a ow xakama ama uu ku xugmiyey calayhi xadiidka ahlulxadiidi culimmadii ahlulxadiidka ahaa bidaalika sidaas ay ku xukmiyeen waxaan uu leeyahay shiiku waxaan isku laasimiyey inaanan axaadiistaas dhexeeda ku soo aroorin oo ku sheegin ilaa xadiid la xujaysan kara maahani xadiid la xujaysan kara waa labo waa xadiidka saxiixa ah iyo xadiidka xasanka labadaasaa la xujaysan karaa labadaas ayaa la xujaysan karaa weliba axaadiidtaasoo ah axaadiidta bukhaari iyo muslim labaduba isla soo saareen amase axaadiis labada mid ka midu wariyey qaar ka mid axaadiista bukhaari muslim labaduba waa wariyeen qaar ka midana mid ka mid a wariyey ama bukhaariyaa wariyey ama muslimaa wariyey qaar ka midana bukhaari iyo muslim midna ma warin laakiin ahlucilmiga gobol ka mida ay yidhaahdeen shuruuddii bukhaari iyo muslim ay leeyihin ama ahlucilmiga gobol ka mida ay yidhaahdeen shardigii bukhaari ay leeyihin ama ahlucilmiga gobol ka mid ay yidhaahdeen shardigii muslim ay leeyihin macnaha axaadiista aan halkan ku sheegayo waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa axaadiidtaasu lix nuuc mid ka mid a inuu noqdo xadiid bukhaari muslim baa wariyeen ko inuu noqdo xadiid bukhaari keliyahu wariyey inuu noqdo xadiid muslim keliyahu wariyey saddex waa saddexdaas saddexda kale waxay noqon kartaa ow xakama caleyhi ahlulxadiid ama waa xadiid ahlulxadiidku ay ku xukmiyeen inuu shuruudii bukhaari iyo muslim leeyahay amase uu leeyahay shuruudii bukhaari oo kaliya ama uu leeyahay shuruudii muslim oo kaliya marka lix nooc wey dhammaan waxa uula jeedaa warkaas xadiid sugan oo nabiga ka sugan oo la xujaysan karo kaas wax aan ahayn kuma keenayo halkaanuu leeyahy waqad iltazamtu waxaan isku laasimiyuu yidhi allaa uuridda inaanan ku soo aroorin oo ku sheegin fii haadihi laxaadiidi axaadiidtan dhexdooda ilaa xadiidan xadiid un baan ku sheegaa xadiidkoo yasluxu u suubadaa lilxujati in la xujaysto laga diin dhigto la dariishado xadiidkoo mimaakii ka mid ah akhrajahu shaykhaani bukhaari iyo muslim ay soo saareen ow amase axaduhumaa ama bukhaariyaa soo saaray ama muslimaa soo saaray labadoo mid ka midaa soo saaray ow axaduhumaa ama midkoodaa soo saaray ow amase xakama waxay ku xukmiyeen caleyhi xadiidka ahlulxadiid bidaalika sidaas oo ahlulxadiidkee waxay ku xukmiyeen war waa la mid xadiidkaanuna wuxuu la shardi yahay bukhaari muslimkay soo saareen ama wuxuu la shardi yahay kii bukhaari soo saaray ama wuxuu la shardi yaho ku xugun yahay kii muslim soo saaray wa hunaaka halkaas majmuucatun koox ayaa ahaatay kooxda ukhraa kale kooxdoo min al axaadiisi axaadiista ka mid ah kooxdaasoo tar buu ka siyaadayda calaa haadihi axaadiistan bikatiirin in badan ka siyaadee kooxdoo mimaakii ka mid ah taqtasu ay la gaar tahay bihaa kooxdaas annisaa-u dumarka ayda noqoshee waqad awradtuhaa kooxdaas waxaan ku soo arooriyey fii sharxi aniga sharxidayda cala alarbacuuna annisaa-iya kitaabkan laydha alarbacuun annisaa-iya aan ku sharxay wuxuu leeyahay waxaa jirta axaadiis kale oo iyadana koox ah oo ka badan weliba afartan iyo saddexdan axaadiidtaas kaloo weliba dhammaanteed axkaamta dumarka ku gaarka ka hadlaysa marka axaadiidtaas kaleeto waxaan ku soo arooriyo le sharax aan ku sharxay kitaabkan kitaabkan sharaxuu leey weyn sharax weyn oo linnisaai axkaamun wa aadaabun sharxu larbaciina nisaa'iya uu ku magacaabay mualifku sharax weynuu leeyahy linnisaa axkaamun wa aadaabun sharxu larbaciina nisaa'iya uu ku magacaabay mualifka laftirkiisa iska leh oo matniga sheika leh ayaa sharxana leh ayaa sharxana leh marka axaadiis badan oo ka badan afartankan oo ka hadlayda axkaam dumarka ku saabsan ee ku gaar ah ayuu sharaxaas ku dhex sheegay ayuu sharaxaas ku dhex sheegay xadiis markuu sheego kuwan matniga ku yaalla ka midaba wuxuu ku sharxayaa axaadiis kale oo saxiix ah ama xasan ah axaadiistaas kaleo iyaduna caddaynaysa axkaamta dumarka ku gaarka ah marka axaadiistaas kale uu sheegi raba halkan kugu tilmaama si aad sharaxa u raadsato oo aad uga faa'iidaysato markaasuu wuxuu yidhi wa hunaaka halkaas majmuucatun kooxa ahaatay kooxda ukhraa kale kooxda min alaxaadiisi xaadiista ka mid ah axaadiistaasoo tarbuu ka siyaadayda calaa haadihi midaan matniga ku qoran bikaiirin in badan ka siyaadaysa axaadiistaasoo mimaakii ka mida tatasu ay gaar la tahay bihaa axaadiista annisaau dumarka ayda noqoshay sida midaan matniga ku taalla dumarka ay ugu gaar tahay axaadiis badanoo kalea jirto sharaxaan ku sheegayo ayaduna dumarka ku gaar ah owratuhaa axaadiistaas waan soo arooriyey owratuhaa axaadiistaas waan soo arooriyey fii sharxi sharxaygan ku soo arooriyey cala alarbaciin annisaa'iya kitaabkan oo laydhaha alarbacuun annisaa'iya kitaabka sharxiisa aan ku soo arooriyey wa inii aniga la arjuu waxaan ka rajaynaa min allaahi allah xaggiisa allaha alcaliyi sarraynta badan allaha alqadiiri awoodda badan an yataqabala daalika arrinkaas inuu iga aqbalo minii aniga kitaabkaas aan soo jamciyey gabdhihii muslimaadkaa u fududeeyey hal meela iskugu keenay in ilaahay iga aqbalo iga ajar siiyo kitaabka kitaab barakaysan ka dhigo anigana ajar iyo raalliaansho ilaahay aan ku gaaro taasaan ilaahay ka rajaynaahu leey wa inii aniga la arjuu waxaan ka rajaynaa min allaahi allah allaha alcaliyi sarraynta badan allaha alqadiiri awoodda badan an yataqabala inuu aqbalo daalika jamcintaas aan kitaabka axaadiistan soo jamciyey an yataqabala inuu aqbalo daalika jamcintaas aan xadiistan soo jamciyey minii aniga inuu iga aqbalo oo wayujziinii uu igu abaalmariyo calayhi cala aljamci soo jamcintaas aljazaa abaalmarintii abaalmarintii alowfaa oo dhammaystirnaanta badneed wayujziinii inuu igu abaalmariyaan ilaahay ka rajaynaa calayhi cala aljamci soo aruurintaas aan axaadiistan hal meel iskugu soo aruuriyey aljazaa abaalmarintii al owfaa oo dhammaystirnaanta badneed oo yejziyanii ilaah uu igu abaalmariyo calayhi cala aljamci soo aruurinta aan axaadiistan soo aruuriyey aljazaa'a abaalmarintii abaalmarintii al owfaa oo dhammaystirnaanta badneed wa an yuqiila inuu ii dhaafaan ilaahay weydiisanaa aqaala waa u dhaafay qofka badeeca hadduu kaa gato oo uu ku yidhaha badeecadii ii celi waa kaa gatay waa kala tagtana soo ordaayo ku yidhi badeecadii io celi markaad u celi baa laydhaha aqaala yuqiiluna waa mudaariceedu wa an yuqiila haddana wuxuu ula jeeda ilaahay dembiga iga dhacay ii dhaaf ousan ii qaban ousan ii qaban wa an yuqiila inuu ii dhaafo ayaan ilaahay ayaan ka rajaynahon ilaahay weynaa subxaana watacaala ka damca wa an yuqiila ilaahay inuu ii dhaafo caharaatii hantaaturooyinka aan hantaaturoodo qofka haddii kabta geedu galo horuu dhaca marka taas oo kale hadda wuxuu ula jeedaa dembiyaalkayga dembiyaalkaygu ula jeedaa wa an yuqiila inuu ii dhaafo ayaan weydiisanaa wa an yuqiila inuu ii dhaafo ayaan weydiisanaa caharaatii hantaaturooyinkayga aan hantaaturoodo oo macnaha wuxuu ula jeedaa aan gafo carabkii qalab iiga dhaco amase ficil aan qalab iiga dhaco wa an yuqiila inuu ii dhaafaan weydiisanaa caharaatii hantaaturooyinkayga iyo wa an yatajaawaza can zallaatii simbiraxayaalkayga inuu ii dhaafo inuu simbirxada ka dhigarta dhacda uu ii dhaafo simbirxada wuxuu ula jeedaa iyadana dembiyaal ama qowl ha ahaadeen ama ficil ha ahaadeen taasuu ula jeedaa wa an yatajaawaza inuu dhaafaan ilaahay ka rajaynaa can zallaatii simbirirxiyaalkayga anagu aan simbirixdo wa sayi-aatii xumaanyaalkayga inuu ii dhaafaan ilahay weydiisaa wey wa sayi-aatii ilaahay xumaanyaalkayga inuu ii dhaafo taasaan ilaahay ka rajaynaa weydiisana wey wa an yuslixa inuu ii hagaajiyaa weydiisana lii aniga anniyata niyada ujeeddada aan u soo jamciyey inaanan dan kale ka lahayn oo aan ujeeddadaydu tahay inaan diinka islaamka ugu gargaaro sunnada nabigu ku faafto ummaddu diintooda bartaan dariiqii nabiga dadka ay bartaan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala saas raalli iiga noqdo niyadaydu saas inay noqotaan rabbi ka rajaynaa u leeyahy oo aan niyadayda istusus iyo halagu yidhahdo cilmi badana iyo midna aysan niyada iga gelin saasaan rabbigay weydiisaa u leeyahy oon ka rajaynaa wa an yuslixa lii inuu ii hagaajiyaan weydiisanaa ilaahay oo aan ka rajaynaa anniyata niyada wa an yatawafaanii inuu i oofsadaan rabbi ka rajaynaa calaa saalixi lqowli hadal wanaagsan iyo walcamali camal wanaagsan aan rabbi ka rajaynaa u leeyahay anoo hadal wanaagsan ku hadlaho xaq ah inuu i oofsado anoo ficil wanaagsan iyo camal wanaagsanoo xaqa samayn in oofsado ilaa khaatumadu waa meesha ugu qatarsan wax kastoo wanaag haddaad ka shaqay jirtay haddii mawdku kuugu yimaado adoo balaayo ku dhex jira khalaas waad qasaartay haddii waxa weyn qofku xumaan kasta ka shaqeeyey haddii mawdku u yimaado isagoo wax wanaagsan oo caqiido fiican iyo camal fiicanoo wanaagsan haya qofkaas waa liibaane waa liibaane qaatumada weeye arrinta dhanba meesha la fiiriyo qofka dhanba waxa weyn arrintiisa laga fiiriya waa qaatumada ilahay qaatumada noo hagaaji markaasuu sheikhu yidhi wa an yatawafaanii inuu ilaahay i oobsado ayaan allah ka rajaynaa calaa saalixi qowli hadal wanaagsan iyo wal camali camal wanaagsan inuu igu oobsado hayra mubadilin anoon diinkii bedelin walaa maftuunin oo aan la ifidnayn anoon diinkaygii bedelin oo aan la ifidnayn in ilaahay i oobsado saasaan ilaahay weydiisana ilaa dad badan ayaa siday u toosan yihiin oo qayrka iyo nuurka uga muuqdo ayaa marka dambi diinkiisii u bedelayaa dalaaluu ku bedelayaa tawxiidkiiyu shirki ku bedelaa sunnadiiyu bidca ku bedelaa daacadiiyu fisqi ku bedelaya waa khasaaray marka khasiira adunya waalaakhira hayra mubadilin anoon diinkii bedelin walaa maftuunin oo aan lay fidnayn oo aan fidnoobin allahuma aamiin ilaahayow aqbalu intaas muqadimadii ah hadeer marka axaadiidtiiyaa bilaabanaya xadiid kasta baabuu leeyahay baabkaas waa macnaha xadiidka baabku macnaha xadiidku kuu soo dhaweyna ku baraa dadba baabka fahamto xadiidka macnihiisa waa aad fahamto baabka ugu horeeya marka muxuu ka dhigay baabu baabun waa la goda waa la tanwiinina baabun hadaakanu baabun waa baab qaraarulmar'ati islaamta sugnaanshadeeda fii beytiha gurigeeda ay ku sugnaato a khayrun lahaa u qayr badan min alkhuruuji inay baxdo uu uga qayr badan yahay walow ila lmasjidi masjidkaba ha u baxdo hadday rabto baabun haadaakanu baabun waa baab qaraarulmar'ati islaamta sugnaanshadeeda fii beytiha gurigeeda ay ku sugnaato a khayrun u khayr badan lahaa islaamta min alkhuruuji bixidduu uga qayr badan yahay walow ilalmasjidiba ha u baxdee marka baabkan koobaad wuxuu yahay gabadha muslimaadda ah gurigeeda inay joogto oo ay ku sugnaato aa u qayr badan wuxuuna ka qayr badan yahay sugnaanshadaasu inay guriga ka baxdo haddii ay rabto meeshay aadayda masjidkaba ha ahaato masjidka meel la aado ka fiicanu ma jirto meel la aado meesha u qayr badan waa masjidka masjidku waa gurigii ilaahayaa la yidhahdaa gurigii ilaahay inay aado iyo inay gurigeeda joogto gurigeeda u qayr badan taas waxay ku tusaydaa joogidda gabadhu gurigeeda joogtaa muhiimad weyn weyn weyn inay leedahay sababto ah gabadha gurigeeda intay joogto dhufays adagay ku jirtaa waxayna dhufays uga jirtaa shayaadiinu linsi waaljinni shayaadiinta jinka ah iyo shayaadiinta insiga ah oo doonayaan diinkeeda inay fasaadiyaan ayay gabadhu dhufays iyo difaac uga jirtaa gabadh gurigeedii ku jirta eerkeedii la joogta waxa weeyaan shayaadiintu derbiyaday ka fiirinayeen iyo daaqadaha ee ma awoodaan dalaq inay usoo usoo yidhahdaan sida haalibka uma fududa uma fududa laakiin markay soo baxdo khalaas waa bishaaraysanayaan shayaadiinta jinka shayaadiinta insiga kulli way bishaaraysanayaan waxay ku bishaaraysanayaan inay gabadhan ayada fidneeyaan amase ragga dariiqyada fadhiya ayada ku fidnoobaan marka intay gabadhu gurigeeda joogto gabadhaasu difaac adagay ku jirtaa waxayna ku jirtaa gurigeedii oo dhufays adag ah oo shaydaanka dhufayska ah weliba saas daraaddeeda ilaahay u weynaa gabdhaha muslimaadka wuxuu amray inay guryahooda ku sugnaadaan qur-aanka balfiiriya ilaah wuxuu leeyahay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa bal qur-aanka fiiriya gabarh kastoo muslimada aayaddaas waa inay aada u fiirido gabdhaha weliba lala hadlayay waa gabdhihii u qaybka badnaa ummadan waa zawjaadkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa dadka aad fidnada uga fog inta gabaru fidno ka fogta kuwa ugu fogaan badan fidnada waa gabdho asturan ee xijaaban waa gabdho ayaga in jirkooda inta la arko lagu fidnoodo aan laga baqayn waa gabdho ayaga aan xumaanu quluubta uga jirin oon ragga islaameed fiirinayn haddana gabdhihii nuucaas ahaa aa rabulcaalamiin wuxuu yidhi guryihiina ku sugnaada gabdhihii guryihiina ku sugnaada haddii kuwaas la yidhi gabar kasta oo mu'minaad ah waa inay ayaduna gurigeeda ku sugnaato oo ay gurigeeda dhufays shaydaanka ay uga gambato ka dhigato allah wuxuu leeyahay waqarna gabdhaha muslimaadkahu ku sugnaada fii buyuutikunna guryihiinna walaa tabarajna ha ismuujinina tabarujaal jaahiliyati gaaladii ismuujinteedoo kale gaaladii al-ula ay horreeday fiiriya gaaladii hore gabdhuhu waa soo bixi jireen ayagoo weliba aan xijaabnayn oo gabadha dhuunteedii surkeedii muuqdo dhegaheedii iyo daabkay ku xirnaa muuqdaan lugaheedii iyo majeheedii muuqdaan gacmaheedii ay muuqdaan ayay soo bixi jireen oo markay socdaan weliba isjajabinayaan markaasaa shaydaanku wuxuu leeyahay ninkasood soo martay waa kuu bogay waaba lagula yaabay malaha adoo kaleba ma jiro uleey ayadiiba marka waa fidnoobay markaasi cirka iskusii qaadeen nin kastoo soo maraana ay soo agmartaana waa uu leeyahay war mar fiiriyu leeyahy gabadha meesha maraysa miyadan arkay fiiri saasuu leeyahy markaasuu indhaha ku taaga markaasaa raggii dariiqyada fadhiyana fidnoobayaan ayadiina waa fidnoobaysaa ilaahi weyna marka wuxuu leeyahay walaa tabarajna ha ismuujinina tabarujaal jaahiliyati gaaladii ismuujinteedoo kale gaaladii ad ula horida gaaladii hore qur-aanku intuusan soo degin waxa weeya waa ismuujin jireen gabadhu waxay usoo bixi jirtay quruxdeeda inay banaanka soo dhigto waxaa dhacday gurigeeda markay joogto inaysan nadaafadeed ku dadaalin dhar quxoon ku dadaalin xataa ninkeeda markay la joogto aysan dhar quxoon qaadan laakiin markay banaanka u baxaydo labiska ugu dambeeya qaadanay dhar jiljilcsan qurux badan cawradeedii banaanka soo dhigaya ayay qaadanayan markaasay nimanka islaameed arkayaan markaasaa wax alla wixii qalbiga ka jirana ayaa dhareerku ka daadan markaasay fidnoobin ayaduna wax fidnayn waana sidaas gaaladii hore ay rabtay oo ay yeeli jirtay gaalada maanta adduunka caalamka joogtaana taas waa miday gurbaanka u tumayso waa miday u olomaynayso waa miday ku dadaalayso oo maanta waxa weeyaan idaacadahooda telefishinadooda diishashkaas guryaha saaran ibliiska ah ayaana laga soo gudbiyaa dacwada ugu badan oo gaalada meelaha ugu badan ee dacwadooda ay dadka muslimiinta ka soo gaarsiinayaan ee ay dhaqankooda ka faafinayaan waa diishkaas waa ibliis guriga yaalla oo waxa weeye culammada gobolkood sida sheekh maxamed ibn saalax alcuthaymiin ay yidhaahdeen ninka gurigiisa dhiga ee dhinta jannada carabteeda heli mayo maxaa yeelay xadiidkii nabigu ku dabaqay qofkii ummadan waxa weeye mas-uuliyaddooda wax ka mida qabta ee markuu qabto ummaddu mas-uulka ka yahay khiyaana jannada carabteeda ma helo soo ma jeedid ninka marka carruurtiisa iyo ehelkiisa isagaa mas-uulka ah hadduu diish guriga u soo saaray macnaheedu waa maxay diishkan maxay soo gudbinayaa wuxuu soo gudbinayaa kufriga iyo shirkiga iyo akhlaaq xumada iyo gabdhaha heesayga ee fanaaniinta ee kafarada ee gaalada ee reer galbeedka ama qayrkood ah dhaqan xumadooda waxay soo gudbinayaa dhammaan waxa dhaqan xun iyo kufri ay gaala leedahay halkaasay gurigay ka qaadanayaan duruusta carruurtiisii marka khaa-in weeye isagaa khiyaanay marka khaa-in weeye isagaa baaba-ashay carruurtiisii oo damaariyey caqiidadooda isagaa baabiyey akhlaaqdooda isagaa baabiyey hadhow isagoo qayladhamin arkay ilaa carruurtii balaayaan ku arkay dhaqan xumaan ku arkay waan la yaabay hadda adaaba damaariyey soo guriga uuma keenin macallin shaydaan macallin ibliis ah oo dhaqanka bara marka meesha ugu horreyday ka soo gudbinayaan waa telefishinada iyo idaacadaha meesha labaad ee ay dhaqanxumada ka gudbiyaan waa hay-adaha samafalka ilaa hay-adahan ayagiiyo wakiilla ka yihi gaaladii lama degana dadkii muslimka ahaa hay-adahaasay usoo dhibeen dhaqaalo dhaqaala gacanay ku sidaan gacanta kalena akhlaaqdiiy ku sideen waxayna dhaqaalaha u bixinayaan naxariis ay alla ka rabaan ma aha oo adiga waxay gaal weeye qofkaanu janno kuma rabo inuu adiga kuquudiyo soo ma jeedid ma ahan qaraabanima idinkama dhaxaydo ismale ehelkiinaan u naxariista laakiin ujeeddada iyo maqsadku wax kale ma ahan waa ducaad doonaya inay shilina gacanna kuugu dhiibaan qamardi gacanna ay caqiidada iyo akhlaaqda fiican kaaga qaataan sibinaarada ay qabanayaan waa dawrooy sawirba waxa weeyaan culammada muslimiinta markay doonayaan meesha in xoogaa aqoonteeda islaamiga la kobciyo soo dawre lama qabto kitaab laba isbuuc socona saddex isbuuc socona afar isbuuc socona hal bila socona dawraa la qabtaa noocaas way sibinaaradu waxa sibinaarada loo qabanayaa waa in akhlaaqda iyo diinka iyo dhaqanka suuban ummadda muslimka u leedahay la damaariyo la baabi'iyo taasaa la doonayaa markaasaa waxaad arkaysaa ayagoo qayladhaaminaya idaacadaha ka qaylinaya oo leh war ka kaca war guryaha ka baxa war burjikada ha ku fil noqonina war ragga wax la qaybsada war baarlamaanka gala war nasiibkiina ka qaata war golaha wasiirada gala war halkeyn meesha aawo ka kaca maxay dadka la dagaalamayaan waxay la dagaalamayaan waqarna fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada walaa tabarajna ha ismuujinina tabaruj aljaahiliyati luulaa gaaladii horesay isku muujiji jirtay oo kale aayadaasay la dagaalamayaan oo ah waqarna fii buyuutikunna waxayna doonayaan inay soo celiyaan gaaladii hore dhaqankeeda oo ah gabdhuhu guryaha inay ka baxaan oo ay dhaqankooda bedelaan oo ay ismuujiyaan oo ayaguna fidnoobaan ragguna ku fidnoobo sidaas ayay doonayaan sidaas ayay doonayaan xadiidka koobaad wuxuu yidhi marka xadiidka koobaad fiiri can ibni cumara radia allahu tacaala canhu cabdullaahi ibni cumar wuxuu wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi radia allahu canhu qaala radia allahu canhumaa sidaasaa saxdii can ibni cumara radia allahu tacaala canhumaa can ibni cumara radia allahu tacaala canhumaa qaala cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tamnacuu ha u diidinina nisaa'akum dumarkiinna almasaajida masaajidda inay aadaan oo ku soo tukadaan ha u diidinina wa buyuutuhunna guryahooda aana khayrun lahunna u khayr badan xadiidkan saxiixun waa xadiid saxiix ah akhrajow abu daawuud ayaa soo saaray iyo wabnu khusayma can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar radia allahu tacaala canhuma waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cumar ibn lkhadaab qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tamnacuu ha u diidinina nisaa'akum dumarkiinna almasaajida dumarkiinna ragga lala hadlaa waxaa lala hadlaa waa ragga mas-uulka ka dumarka gabadha ninkii dabay aabaheed mas-uulkoodiiya lala hadlaa ha u diidanina dumarka masaajidda inay aadaan laa tamnacuu ha u diidinina nisaa'akum dumarkiinna almasaajida masaajidda ha u diidinina wa buyuutuhunna guryahooda inay ku tukadaan aa khayrun lahunna una khayr badan saxiixun huwa xadiidun waa xadiid xadiidkoo saxiixun saxiixa akhraja abu daawuudda iyo wabnu xuseyn waa soo saareen xadiidkaas marka fiiriya koow muxuu caddeeyey ragga uma bannaana inay dumarka u diidaan masaajidda inay aadaan xalaal uma ah uma bannaana ma u diidi karaan gabadha hadday tiraa masjidkan kusoo tukaa jamaacada hadday tiraa jumcadan soo tukaa hadday tiraa darsigan soo dhegaysanaa uma banaana inay u diidaan uma banaan xaq uma ay laha koo waa xukunka koobaad oo laa tamnacuu nisaa'akum dumarkiina hu diidinina almasaajida xukunka labaad fiiriya wa buyuutuhunna guryahooda aa khayrun lahunna u khayr badan oo guryaha inay ku tukadaan iyo inay jamaacada la tukadaan gabadha waxa uu ajar badan oo u khayr badan inay gurigeeda ku tukato inay gurigeeda ku tukato aa u khayr badan taasuna waa xurun labaad oo waa maxay gabadhii muslimadda inay ogaato gurigeeda inay ku tukataa inay uga khayr badan tahay masjidka inay kusoo tukato inay uga khayr badan tahay gabadh la dhihi jiray ummu xumayd oo abi xumayd waxa weya asaacidii xaaskiisa aheed ayaa nabiga u timid sala allahu calayh wasalam nabi maxamed ay u timid sala allahu calay wasalam xadiis imaam axmed uu musnadkiisa ku wariyey ibnu khusaymana saxiixiisa uu ku wariyey ibnu xibbaanna saxiixiisa uu ku wariyey xaafid ibn xajarna fatxulbaariga uu yidhi isnaadu xasan weeye gabadhaas marka waxay nabiga ku tiri sala allahu calay wasalam yaa rasuula allah inii uxibu salaata macaka aniga waxaan jeclaha inaan kula tukado oo salaada masjidka aad ka bixinayso dadka salaadaas aan kugu xirto nabigu muxuu yidhi fiiri qaala qad calimtu anaki tuxibiina asalaata maci aniga waan ogahay yidhi inaad jeceshahay inaad aniga ila tukato waan ogahay inaad jeceshahay laakiin fiiri nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam wa salaatuki fii beytiki khayrun laki min salaatiki fii xujratiki qowlkaaga jiifka qowlkaaga jiifka salaada aad ku tukato aa kaaga khayr badan salaada aada bersadiina ku tukato gurigaaga fiiri bersad hadduu leeyahay qol jiif oo dambena uu leeyahay qolka jiifkoo dambe salaada aada ku tukato aa kaaga khayr badan midka aada bersada aad midda aad ku tukato taasaa kaaga khayr badan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa salaatuki salaadaada fii xujratiki oo aad ku tukato bersada guriga bersadiisa aad ku tukato khayrun waxay ka khayr badan tahay salaadaasu min salaatiki salaadaada fii daariki gurigaaga banaankiisa barxadiisa aad ku tukato guriga saddex qaybood laga dhigay salaada ugu qayr badan maxay noqotay qolka ugu dambeeya oo jidka salaada kaleeto bersada inaad ku tukato iyo guriga daynkiisa inaad ku tukato bersada qayr badan xayl ayadaa fogo asturnaan badan haddana fiiri mar saddexaad nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam wa salaatuki fii daariki salaada aad ku tukato gurigaaga barxadiisa meesha guriga daydkiisa oo daydkaaga dhexdiisa ah salaada aad ku tukato khayrun waxay kaaga khayr badan tahay laki adiga min salaatiki salaadaada fii masjidi qawmiki qaraabadaada masjidkooda aad ku tukato masjid dadka ku tukanayo dhan ehelkaaga ay yihiin inaad ku soo tukato iyo inaad guriga barxadiisa ku tukatana barxaddaa khayr badan markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam wa salaatuki fii masjidi qawmiki salaadaada aad ku tukanaydo tolkaan masjidka ay ku tukanayaan aa khayrun laki kuu qayr badan min salaatiki salaadaada fii masjidi kayga masjidka anugu aan tujinayo oo dadka muslimiinta guud ay ku tukanayaan aad kusoo tukato marka fiiri mar kasta gabadhu markay ehelkeeda ku dhex jirto ay qayr badanta bal fiiri koo waxaa la yidhi qolka gaarka aho jiifka inaad ku tukata u ajar badan waxayna ka fiicantay inaad bersada ku tukato bersaduna maxay ka rontoo ka fiican tahay barxaddaas guriga inaad ku tukato barxadduna maxay kasii ajar badan tahay masjidkaas qaraabadaada kaliya oo ehelkaagii ay ku tukanaya inaad kusoo tukato masjidkaas qaraabadaaduna muxuu kaaga ajar badan yahy o kaaga qayr badan yahay midka guud ee muslimiinta guudkooda tukaya inaad ku tukato taas marka maxay ku tustay mar kasta gabadha muslimadda ah gurigeeda ehelkeeda qaraabadeeda dadka sharafteeda dhowra inay ku dhex jirto sidaasa u qayr badan gabadha muslimadda mar walba taasa u qayr badan taasa u qayr badan bal ka waran marka in la yidhaahdo inta dhaqaajido masjidkiyaa laleeyahy gurigaaga kaaga qayr badan ka waran waxa weeye midda dhaqaajida baarlamaanka aaday ee dhex taagan ee waxa weeyaan laba boqoloo ninoo ajnabi ka ah dhexda ka fadhida ee midba mar uu salaamaya ee diyaaradaha la raacaya ee qaaradaha gooshaya ee wafdiga u baxaya bilaahi calaykum aaway diinkoodii inaa lilaahi wa inaa ilayh ilaahu aanaan cadowga shabaq ugu dhicin cadowgii ayay shabaq ugu dhaceen kuwaas cadowgiiya shabaq ku ritay can ibni cumara cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa can ibni cumara cabdillaahi bni cumar ibn lkhadaab weeye radia allaahu tacaala canhumaa ilaa raadiha ka noqdee qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tamnacuu ha u diidinina nisaa'akum dumarkiinna almasaajida masaajida inay aadaan kusoo tukadaan duruusa kasoo dhagaystaan ha u diidinina raggii marka uma diidi kar uma banaana wa buyuutuhunna guryahoodaana khayrun lahunna u khayr badan guriga gabadhana u khayr badan way iyadoon ogaata waa xugun kale saas darteeda axaadiista tirada badan oo sheegayda salaada jamaacada lagu tukada inay ajar badan leedahay salaadaas waxay ka hadlaydaa masjidka lagu tukana waa rag axaadiista faraha badan ee masjidka in jamaacada lagula tukado sheegayda axaadiistaas ajarka ay sheegaydo waxay u taallaa ragga ee gabdhaha guryahooda aynu ku tukadaan aya guryahooda iskula jamaacaysan karaan guryaha laftigiisa waa lagu jamaacaysan karaa oo gabdhaha muslimaadka guryahooda jooga inay isku jamacaystaan gabadha imaamkaahuna waa inaysan ka hormarina dhexday istaagaysaa dhexda waa inay istaagto xadiidkii koowaad sidaasuu noogu dhammaaday baabu lidni haadaa kanu baabu lidni fasixidii iyo idnidii baabkeedii weeye bikhuruuji nisaai dumarku inay baxaan ayaa loo idmay lixawaa-ijina danahooda u baxaan markaan soo ogaanay asalku inuu yahay gabadha gurigeeda inay joogto wuxuu rabaa haddana inuu noo keeno adiladii sharciga aheed oo caddaynaysay gabadha danteeda inay u bixi karto danteeday u baxee dantaasna arki doon laakiin markay baxaydana shuruuday leedah iska bax ma ahan danteeda waay u bixi kartaa baahideeda oo amase dan adduun ah amase dan diineed ah waa u bixi kartaa diinay soo bare salaaday soo tuke ciidda muslimiinta kala qaybgale waa dan diineed waxbay soo gadanaysa suuqa kasoo qabsan waa dan adduunyo gabadhu danteedaas waa u bixi kartaa laakiin waa maxay shuruuday leedahay oo gabadhii markay baxaydo haddii dantu safar tahayna waxaa waajib ah in maxramkeedii la socdo oo nabi maxamed a yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu limra'atin tuuminu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira masiirata yawmi xalaal uma ahan gabar ilaah iyo qiyaamo rumaysan inay safarto xataa hal maalin intii loo socdo ilaa wa maca duu maxrami in maxramkeedii la socda maahane xalaal uma ahan uma banaana imisa maanta gabadh iska safrayda oo maxram la socon maxram calena gabadha ninkeed inuu la socdo amase aabaheed ama walaalkeed la dhashay adeerkeed la aabeed la dhashay abtigeed walaalkeed la dhashay waa dadkaas dadka aan guursan karin a la ydhaha maxramkeedii oo aan guurba weligeed u qaban karin oo ragga ah oo qaangaarkan ah oon sakiirada ahayn marka gabarh muslimaad ah xalaal uma ahan inay safarto ayadoon maxramkeedii la socon laakiin meeshu haddaysan safar ahayn ee meeshaan dhowow wax laga soo qabanayo ay too magaaladan dhexdeeda ama meelahan dhowdhow ay tahay safar markaas maxram uma baanee way bixi kartaa keligeed baabulidni haadaa kanu baabulidni fasaxa baabkiisii weeye bikhuruuji nisaai dumarka inay baxaana la fasaxay lixawaa'ijina darahooda ay u baxaan can caaishata radia allahu tacaala canha caaisho waxaa laga wariyey ilaa raalliha ka noqdee cani nabiy nabiga inay ka wariday sala allahu calayhi wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi qad udina waa layniin fasaxay an takhrujna inaad baxdaan fii xaajatikunna dantiina aad u baxdaan muttafaqun calayhi xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen labadoodna waa wariyeen xadiidkana weliba sababulwuruudu lahaa xadiidku sababulwuruudu lahaayo sababkaas wuxuu ahaa markii ilaah soo dejiyey waqarna fii buyuutikunna oo gabdhihii la amray inay guryaha joogaan oo gabdhuhu aysan guryaha ka bixin ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo baxday zawjadii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam sawda bintu zamca sawda bintu zamca ayaa soo baxday markay soo baxday ayaa waxaa arkay cumar bnulkhadaab radia allahu canhu cumar bnulkhadaab ayaa arkay sawda gabar dheer oo qawiya ah oo aan qarsoomayno qofka awal yiqiin garanayo markii xijaabkii markay si kastoo xijaabki u qaadatay inay sawda tahay wuu fahmay markaasa cumar bnu khadaab wuxuu ku yidhi yaa sawda amaa wallaahi maa takfiina calayna fandurii kayfa takhrujiin sawdoy wallaahi nagama qarsooni yii wuxuu yidhi ka fiirso saad u baxaydo marka sawda waa ka laabatay nabiga waxay tihi caaisha marka gurigaygu joogay tiri salawaatullahi wasalaamu caleyh wuu cashaynayey laf yaroo feen leh ayuu gacanta ku hayay markaasay usoo gartay waxay tidhi rasuulka ilaahayow aniga danahayga dan ka mid aan u baxay markaasaa cumar ibnu khadaab saas igu yidhi isla markiiyaa waxyi nabiga kusoo degay isagoo lafti gacanta ku haya caysho aa waxyigiina dhammaaday markaasaa nabigu la hadlay oo wuxuu ku yidhi sidaan inahu qad udina lakunna an takhrujna lixaajatikunna waa laydin fasaxay dantiina inad u baxdaan marka gabadha danta sharciga ah dan sharciga waafaqsan waa u bixi kartaa ta danta u baxdo oo danteeda soo qabsato ay soo laabaneen dantaasuna waxay noqon kartaa mid diini ah waxay noqon kartaa mid dunyawiya labada waa noqon kartaa marka laakiin waa inay si xushmadaysan oo iyadoo gabadhii xijaaban oo cawradeedii aysan muuqan oo ayadii dadka ay dhex maraydo aan fidnaynayn waa inay baxdaa waa arki doonaa waa inay baxdaa iyadoon catar iyo wax carfaya isku shubin waa inay baxdaa marka xadiidkan wuxuu noo caddaynaa ilaahay inuu u fasaxay gabdhaha muslimaadka inay dantooda u baxaan ilaahay baa u fasaxay ilaahay baa u fasaxay can caaishata radia allahu tacaala canha can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu qad udina waa laydin fasaxay an takhrujna inaad baxdaan fii xaajatikunna dantiina aad u baxdaan muttafaqun calayh bukhari muslim waa isku waafaqeen marka danaha oo ay gabadha u baxayda way badan yihin waxaa ka mid a masjidka inay eedoo kale oo ay salaadii kusoo tukato darsigii ay kasoo dhegaysato waa banaan taasna de waxa u daliil xadiidkii koobaad haddaan soo marnay laa tamnacuu nisaacakum almasaajida ha u diidinina marka masjidka inay aadi karto oo ay u banaantaho sharcituu kutusa waxaa lamid ah xadiidkii bukhaari iyo muslim caaisha radia allahu canha waxay tidhi laqad kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yusalli lfajra fayashadu macahu nisaaun min almu'minaati mutalaficaatun fii muruudihina nabiga sala allahu calayh wasalam salaada subax markuu tukanayo iska daa salaadaha kale subaxay markuu tukanayo gabdha mu'minaadka ka mid ah ayaa xaadiri jiro la tukan jiray oo maryahooda ku duuduuban maahan gabar qaawan oo jirkeedii la arkayo ayagoo dharkooda ku duuduubanay la tukan jireen uma yarjicna ilaa buyuutihina kadibna guryahooday u laaban jireen maa yacrifuhuna axadun u fiirsada xadiidkaas bukhaari muslim ku yaalla hal qof ma garanayn gabdhaha ila gabadha haddii jirkeeda qaybu muuqato waa la garana hal qof ma garanayn gabdhahaas saasay leedahay caaisha soo ma jeedaan hal qofa ma garanayn umu salamana waxay tiri weliba fiiri markay tukadaan masaajid iskagama sunaysan ma dhex joogay daf marka salaada waajibka laga baxo daf horay ka soo laabanaya xadiidka bukhaari kitaabul adaan uu ku wariyey umu salama waxay tiri oo zawjadii nabiga ah sala allahu calayh wasalam ana nisaaa fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam kunna idaa sallamna min almaktuubati qumna dumarkiina waqtigii rasuulka marka ay salaamo naqsadaan oy ka salaamo naqsadaan salaada waajibka ay ka baxaan horay ka istaagi jireen wa habata rasul rasuulkuna ma istaagi jirin waa sugnaa jir ilaa safka dambey ku tukanaya duu istaagada gabdhiyaa la arkaya marka ma istaagayna waa sugnaa jir waman sallaa min alrijaali ragga nabiga la tukadana ayaguna meeshooday ku sugnaa jireen maasha allah inta ilaahay doono fa idaa qaama rasuul lahi sala allahu alay slam qaama rijaal marka nabigu istaaga kadib ay raggu istaagi jireen inta dumarku baxayaan waa in loo kaadi marka masjidka inay ubaxaybay kutuse waxyaalaha kaloo sharciga ku sugnaaday oo gabadhu bixi karto waxaa ka mid a lidalabi lcilmi sharciy meel aan masjidka ahayn inay cilmi u doonato waa banaanta gabadhu inay u baxdo meel aan masjidkii ahayn oo ay kasoo baraydo diinkii ilaa gabdhaha raggay la mid yihiin wax alla waxa ilaahay amray waa laga rabaa ilaa masaa'il gaara oo yar maahane oo la kala duway waa laga rabaa wax alla waxa ilaahay xaaraamtilmeeyo reebayna inay ka fogaadaana laga rabaa hadday sameeyaan wixii alla amray ninku ajarka intuu ka helo kale ka helaya wixii ilaahay ka reebay hadday ka ka haraan ninku ajarka uu ka helo kale ka helayaan hadday waajibaadkii iyo wixii alla amray ka tagaan dembiga iyo ciqaabka ninku mudan yaho kale mudan yihiin hadday same sameeyaan wixii alla ka xarimay oo wixii alla ka xarimay ay sameeyaan cuquubada iyo dembiga uu mudanayo ninka oo kale mudaneen marka raggiyay kala mid yihiin dhankaas ilaa masaa'il yar oo sharcigu ku kala duway marka laga reebo haddaba marka hadday raggi kala mid yihiin waxay u baahan yihiin cilmigii sida raggu ugu baahan yahay waa inay ogaadaan waxyaalaha ilaahay amray waa inay ogaadaan waxyaalaha ilaahay diiday si ay wixii alla amrayna u ilaaliyaan wixii alla diidayna uga fogaadaan cilmigii sida raggu ugu baahnaa ay ugu baahan yihiin waa ay u baxayaanoo waa aadayaan haddaysan heli karin qof gurigooda ku bara aabahood walaalkood ninkooda waxwan qof gurigooda ku bara haddaysan heli karin waxay u baahan yihin marka inay baxaan waana u banaanta sunada nabiguna sidaasay tusay inay u bixi karaan oo waxaa tusaya xadiidka bukhaari kitaabulcilmi uu ku wariyey raqamka boqol iyo labo min xadiidi abi saciidin alkhudriy dumarkaa nabiga la hadleen uu yidhi abi saciidin alkhudriy saxi bukhaari ku yaalla dumarkaa nabiga la hadleen waxay ku yidhaahdeen halabanaa calayka arijaalu rasuulka alla raggiyaa nooga kaa adkadayba raggii unbaa waxa wey mar walba wax kaa baranaya oo dhinacyada kaa fadhiya raggii ayaa nooga kaa adkaaday fajcal lanaa yowman min nafsika fa wacadahuna yowman laqiyahuna fiih nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ballan qaaday maalin gaar ah oon ragba imaanayn maalin gaar ah oo aan rag imaanayn oo dumar kaliya iska leeyihiin oo diintooda uu baraya nabigu sala allahu calayh wasalam fiiri nabigu waa la kulmay waa wacdiyey waa amray waxaa sameeya waxaasa samaynina waa nabigu aadu marka diintii u baray waxaa ka mid ah maantaas masaa'ilka uu baray wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa minkuna imra'atun tuqadimu alaaan halaatatan min waladiha ilaa kaana lahaa xijaaban min annaar gabar kasta oo saddex carruuruhu ka saqiireen naartay xijaab uga noqonaya naarta is arki maya naartay xijaab uga noqonaya marka haddii carruur ilaahay ku siiya ilaahay kaa qaato sabar ha argagixi garo waxa weeye faa'iido weyn inay tahay maaha carruur kasaaray waa dhashay da-daas waa kasaartay maaha subxaana allah naartiiru xijaab kaaga noqona kan waxaaba la arkaaba inuu caaswaadeen iska noqdo odan waxba ku dheefinba nool marka haddiiba uu kuu saqiiray ku ha ku ha ka argagixin iska sabar kolleyba waa wax jirkaaga laga soo boobay waad naxayda xataa indhaha ilimi waa ka imaan kartaa nabiga ilimay jiri sala allahu calay wasalam maaha waxa la diidaya ilinta maaha waxa la diidaya welwelka qalbiga waxaa la diidaya afka inaad tagtay waa khasaaray iyo waa hoogay iyo inaad tiraahdo taas kaliyaa kaa xaaraan haddaada marka argagixin oodan qayla dhaamin naarta xijaabkaaga noqona masaa'ilkiibu maalintaas baray ka mid eh markaas gabaraaba weydiiday su-aal oo tidhi laba hadday iga saqiirta ka waran nabigu wuxuu ihi labaduna iyaguna naarta xijaabay kaaga noqonaya marka cilmiga sharciga in gabdho u bixi jireen sunnada nabigu sidaas ayay u caddaynayda wakadalika cilmiga dunyawiga gabdhaha inay wax ka bartaan sharcigu ma diidayo wa khaasatan weliba culumta gabal ka mid a gabdhuhu markay maadooyinka maadiga oo aan diiniga ahayn baranayaan maadooyin muhiim ahaa jira oo gabdhihii muslimaadka inay bartaan weliba loo baahan yahy oo loo baahan yahy oo sida caafimaadka oo kale inay gabdhihii soo bartaan caafimaadkii oo gabdho dhaqaatiir a la helo oo waxa weeyaan gabdhaha muslimaadkaa daweeyey si looga kaartoomo gabadhii muslimaadda markay jirato in nin islaameed uu cawradeeda faydo ila waa musiiba taasu maalin kasta waxa gabadhii muslimadda ah nin islaameed oo ajnabi ka inuu cawradeeda arko faydo si looga kaaftoomo arrintaas waxaa la rabaa gabdha muslimaad ah oo caafimaadka barta oo gabdhaha muslimaadkaa daweeya in la helo haddii mar la helo gabar muslimaad ah oo cudurkan daweyn kartana xaaraan qadcana wey nin in loo taga oo gabdhuhu tagaan raggana waa noocaas oo kale rag daweeyo waa in la helo ayagoo ninku heli karo nin kaloo daweeyo uma banaana in waxa weeyaan gabar uu tago yira daweey oo cawriis ay fiirido marka taasoo kale waa muhiim gabdha waxa weyn mucallimiin ah oo iskoolaadka dhiga oo gabdhaha wax ku dhiga waa in la helaa gabdha jaamacadaha macallin ka noqda waa in la helaa gabdha ducaada oo diinta gabdhaha bara waa in la helaa musalaad saykaas oo dhan baahiyay muslimiintu u qabaan oo maxaa tusaya in la rabo gabar oo dadka daweyda amase gab dadka barta cilmiga ee sunada nabigaa tusayda salawaatullaahi wasalaamu calayh xaakim mustadraga wuxuu ku wariyey uuna saxiix yeelay weliba oo uu yidhi xadiidun saxiixun calaa shardi shaykayn dahabina uu ku waafaqay xadiidkan nin ansaarta ka mid ah ayaa booga ka soo bixin meelaha dhinacyada markaasaa waxaa la yidhi gabadha la yidhaha shifaad binti cabdillaahi aa ku tufta xanuunka markaasuu tegi wuxuu weydiistay inay ku tufto her xanuunkan iga daweey iga tuf waa xanuunsanahay markaasay tihi wallaahi ma raqitu mundu aslamtu markaa islaama igu dambada tiri inaan dad ku tufo waa iska daayay waa ka bax markaasuu rasuulka u yimi sala allahu calay wasalam rasuulku inta u yimid u hore rasuulka ilaahayo gabadhaasa xanuunkan ku tuftaa la yidhi markaa u tegana saasay tiri nabigu waa u yeedhi shifaa la iigu yeedhiy waa la keenay wuxuu yidhi icridii calaya qaabka aad wax ugu tuftood u daweydo bal ibar aniga itusaf aan fiiriyo ma saxaa mase waa qalab ilaa dadka gabalna saxay wax u daweeyaan waxa weeyaan bismillahi ko aylaaba qaabay ugu tufe qofna waxa weeyaan shayaadiinu adeegsana ayeeya nadaa ula inta qaniino ha jinniyo iyo balaayo iyo awowooyin hore ugu yeera ayeeya nadaa awowa nadaa waxa abuula nad everywhere kuwaas marka nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calay wasalam horta bal aan arkay itus qaabkan wax u daweydo oo aad wax ugu tufto waa ay tus qaabkaasaan wax u daweeya khalaas nabig wuxuu yihi irqiihi ku tufu ninkaa ila ninka qof kaloo nin hor daweeya lama hayo daruuraa timid marka ku tuf wacallimiihaa xabsa xabsana baru yidhi nabigu gabadha xabsana waa inaad bartaa qaabkaan aad wax ugu tufto kamaa callamtiihi kamaa callamtiihaa alkitaaba ha sida kamaa callamtiihaa alkitaaba sidaad qoraalkaba u barta marka taas maxay ku tuseen horay iyadaa xabsa qoraalka u bartay haddana dibdigan baraa laleey idan marka gabdhihii qoraalka inay bartaan caafimaadkii ay bartaan waa dariiqa loo baahan yahay weliba bulshadan wax wada wax badan u tarayda waxyaalaha ay baranayaanna waa waxyaalaha bulshada ay iyagu inay ka daboolaan la rabo gabdha macallimaad ah oo waxa weya dumarka waxbara ee iskoolaadka jaamacadaha buuxiya dumarka si aan rag loogu baahan dumarka hor istaaga waxa weyn gabdho dhakhaatiira oo khaasatan cudurrada dumarka iyo kuwa carruurta ku taqaqusan la helo si aan loogu baahan maalin walba gabadha inay nin hor taagnaato waa in la helo laakiin haddana fiiri dhinaca kale looma baahna gabadhu inay tara taqaqus waxaan usoo barana looyaxnimo maxaamiya noqona hay sheegin waxay berri noqonayda cilmigan ay baratay wuxuu keenayaa inay ragga ka dhex qayrido soo ma jeedin injineeriyaan soo baranay leeda waxaan soo baranay sakateer xoraynaan noqona hadhow nin islaameed qol la fadhida afar labaatan saac marka taasoo kale ha baran maahan inay barato gabadhu taas waxa weye majaalkaas iska daa hagaa buuxinaya ee majaalkan kaloo loo baahan yahay oon ragna loogu talagelin buuxi haddaad barato wax berish markaad ka shaqaynaydo diintaada dhibaataynaya hadhow marka marka horood baranaydana xaq ma ahan marka dambe baratana waxa weeyaan waa fasaad kale sidaas darteeda weliga wax diintaada wax u dhibaya adduunya laguma ilaaliyo ilaa waxaa la rabaa qofku hadday diinka iyo adduunyada iska hor yimaadaan labada shay midka qaaligaha la ilaashada midka oo raqiistaha laga taga mustaqbalkaagiyaa gubanaya haddaad adduunyada ku dadaasho diinta adoo baabacay oo rag nin islaameed aad dhinac kula fadhido waxaa la rabaa marka gabdhuhu hadday heli karaan meelo ay ka bartaan meelahaas oo aan diintooda wax u dhibay in badan maanta haddii meelaha caafimaadka laga barto waa meelo gabdhaha lagu baabiyo akhlaaqdooda oo marka horena wiilay dhinaca ku-ayda la fadhidaa marka dambena baraatiga la samaynaa laleeyahay markaasaa laleeyahay nin islaameed ku barbaro ninkiina waxaa laleeyahy gabar islaameed ku barbaro waxaaso dhan waa baabi-in ummadda diintooda la baabi'inayo insha allahu darsigeennaan intaas ayaan maanta kusoo gaabinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed